madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa wacad ku maray in uu dib u hanan doono dhulka la qabsaday madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadiisu ay haystaan hub casri ah oo arrintaasi u sahlaya hadalka madaxweynaha ukraine ayaa waxa uu kusoo beegmaya kadib markii ay ciidamadiisu ka baxeen lesijanesk oo ah magaaladii ugu dambeysay ee ay ukraine gacanta ku hayso ee bariga gobolka luhanesk warbixintan ay v o edu arrintani ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan
hubkadu habeenkii xalay ahaa jeediyey ayuu madaxweynaha ukraine zelenski waxa uu ku sheegay in ruushku uu xoogga saarayo awooddiisa gobolka donbass ee bariga ukraine iyo in ciidamada ukraine ay kaga jawaabi doonaan hubka riddada dheer oo ay siiyeen xulafada reer galbeedka sida nidaamka gandaalada madaafiicda riddada dheer oo laga keenay maraykanka militariga ukraine ayaa sheegay axaddii in ay go'aansadeen in ay kala baxaan ciidamadooda ku haray lisheneske saraakiisha ukraine ayaa si isdaba joog ah ugu booriyey xulafada in ay gacan ka geystaan ku-xoojinta hubkooda casriga ah si ay uga caawiyaan inay la mid noqdaan militariga ruushka taniyo markii uu ku guuldaraystay duulaanka ruushka ee ukraine ee socda afarta bilood kaas oo ku doonayay inuu ku rido zelenski ama uu ku qabsado caasimadda kiyef ruushku waxa uu diiradda saaray sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa gobolka donbass oo ay ku jiraan gobollada luhansk iyo donesk ukraine ayaa weli gacanta ku haysa dhowr magaalo oo gobolka donesk ah barsaabka luhansk seri haidi ayaa u sheegay wakaaladda wararka reuters inaanay jirin wax halis ah oo ku aadan luminta lijeneske iyo in ukraine ay u baahan tahay in ay ku guulaysato guud ahaan dagaalka ee aanay ahayn dagaalka hal magaalo oo keliya dhanka kale saraakiisha ruushka ayaa sheegay in qaraxyo axaddii ay ka dhaceen magaalo ku taala xadka ukraine halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof tobanayo dhismayaal ah ayaa ku waxyeeloobay qaraxyada ka dhacay magaaladaasi oo lagu magacaabo belgorod xildhibaanka laga soo doorto dalka ruushka andrey filashas ayaa ku baaqay in jawaab militari arrintaasi laga bixiyo saraakiisha ukraine ayaan islamarkiiba ka hadlin sheegashada ruushka ee qaraxyada magaalada belgorod dhinaca kale dalka switzerland ayaa martigelinaya shir maanta iyo beri oo salaas ah soconaya oo diiradda lagu saarayo dib u dhiska ukraine kulankani oo ka dhacaya magaalada lugano ee dalkaasi switzerland ayaa waxaa ka qaybgelaya madax ka kala socota tobanaan dowladood iyo sidoo kale hay-ado caalami ah iyo kuwo gaar loo leeyahay safiirka ukraine u fadhiya switzerland ayaa sheegay in shirku uu gacan ka geysan doono soo saaridda khariidad dib u dhiska iyo dib u kabashada dalkiisa ku saabsan zelenski ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka isagoo muuqaal ahaan uga qayb qaadanaya halka ra-iisul wasaaraha ukraine denis ishmail uu safar naadir ah ku tegay meel ka baxsan ukraine si uu shakhsi ahaan uga qayb galo shirkaas